soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan bilaabin akhrinta dhambaalada maxaad u haysaa ood usoo qabanaysaa dhegaystayaasha daandurey waa mahadsan tahay dhegaystayaasha waxaan u haynaa heestan layaabka leh oo ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta ugbaad aragsan iyo maxamed biike dhegaysi wacan
sidii xuural cayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadlee loo xambaarsaye
xubintiisa hadal xaraf seegino
sidii xuural cayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadlee loo xantoogshaye
xubintiisa hadal xaraf seegino
xishadiyo midii xadas luubta wacan ku xayndaabanee xaragadaas turan ku xijaabane
xildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo dhaqan xeeriye
xishadiyo midii xadas luubta wacan ku xayndaabanee xaragadaas turan ku xijaabane uguba
xildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo sharaf xeeriye
aal xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee maad xilo janno aaskaygii noqon aal xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee maad xilo janno xaaskaygii noqon
dhambaalka ugu horreeya wuxuu noogu yimid adeer muumin xasan siyaad iyo xaaskiisa aamine xasan diirow iyo caruurtooda aabe sheekh cusmaan xasan aabe sheekh muuse sheekh cusmaan cabdi sheekh cusmaan xakiimo sheekh cusmaan iyo adeer cabdulaahi xasan siyaad axmed sheekh cusmaan maxamed sheekh cusmaan adeer cabdi xuseen siyaad iyo ciise sheekh muuse sheekh xaliimo sacdiya sheekh cusmaan iyo muumin sheekh cusmaan xaliimo cabdulaahi xasan waxayna dhammaantood jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan sheekh shariif sheekh cusmaan iyo nasre sheekh muuse oo meherkooda uu ka qabsoomay gobolka hiiraan warqadda dhankayga ugu horreysa waxay naga soo gaartay hooyo cadar qabsay iyo abtidaad qabsay habaryar saado qabsay iyo caasho qabsay nimco qabsay iyo adeer maxamed aadan dheeg aamine axmed sahal iyo istaahil axmed sahal faadumo axmed sahal kowsar axmed sahal farxaan axmed sahal sacuud axmed sahal sidiiq muuse yuusuf iyo cabdirashiid cabdi maxamed cabdiraxmaan maxamed kowsar iyo aabo cabdulaahi xasan cabdiraxmaan cabdulaahi xasan hinde cabdulaahi xasan iyo axmed maxamed xirsi iyo sayid muuse xaaji maxamuud dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan khaliif cabdulaahi xasan iyo ifon axmed sahal oo meherkooda uu ka qabsoomay baa layidhi degmada gaashaamo waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allah idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno ibraahim maxaa idnoo haysa heesta labaad goormeeda kugu dambaysay waa carro edeg codkii maxamuud maxamed kaban leh
tano kale lamaaraad cuyubanta anigani anigana jebise markiyan arusiyo ka sugaya cayn cayn iyo ceel iyo ceelay qabay arayde tano kale lamaaraad cuyubanta anigani aniga jebise markiyan arusiyo ka sugaya cayn cayn iyo ceel iyo ceelay oday Ceelkeedii ka furaayo calalada iyo ciyaan laguna celin Ceelkeedii kafuraayo calalada iyo ciyaar laguma celi karo cashar cashar noqday cashar cashar noqday taariikhdan abuuqa alla igu qor diwaankii عشر عشر نغطي عيغي عشر عشر نغطي عيغي طريق معوها الله يبغض نواقي يبغض نواقي
waxaa dhambaal uu noogu yimid ambiyo ibraahim aadan iyo cabdi cali maxamuud iyo eedo faadumo sheekh caashaluul barwaaqo cabdiqaadir raxmo maxamed ubax nuur ibraahim isaaq jacaylow liibaan aadan xasan iyo aadan isaaq xasan ibraahim shaahiyow iyo cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim waxayna dhammaantood kala joogaan dalka iyo dalal dibadda waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan canab cabdisalaan iyo xasan cabdicali oo wiil ugu dhashay wajaar wiilkaas oo loo bixiyey suheyb suheyb soo weynaa u noqo kii waalidkii iyo dadkiisaba waxtara haatanna waxaa noo baaqeeyay jaamac maxamed xirsi macalin rashiid cali qodaal iyo saciid maxamed gama'diid xamse xaaji karaama naasir cabdixaaji nuur cabdiqani cabdulaahi cumar xayd iyo doctor sayid cali maxamed salaabaan maxamed axmed joker maxamed saciid suudi iyo safiye ow xuseen ramadaan qorane iyo doctor shaafici indhaqiiq dhammaan asxaabtani waxa ay u hambalyeynayaan sayid cali xasan foore iyo kowsar cali jaamac oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaan leenahay barikooba ubad khayr qaban allah idin kala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan dhegaystayaasha u haynaa dhabta miyaan ku saara siciid midhe xaydar iyo kinsi xaaji aadan
adhiigiyo kalgacaalkii xididada dhamaystira lagama dhowre adhiigiyo kalgacaalkii xididada dhamaystira lagama dhowre ama og tahay dararahan markan dhabaanu seexdaba na kugu dhadhabayo dhabtayda kaadayo ama og tahay dararahan markan dhabaanu seexdaba na kugu dhadhabayo dhabtayda kaadayo haddii aad dibitaan tahay amba kuguma dhaafeen hawra dhankayga caaga ilaa qabo haddii aad dibitaan tahay amba kuguma dhaafeen hawla dhankayga caaga ilaa qabo
walow dhayla tahay eed haddana dhaqankiyo bulshada ku wacanta walow dhayla tahay eed haddana dhaqankiyo bulshada ku wacanta dharararagti moog tahay cashaqan wax dheereen yaga roob lamuudi lanteedinuu yahay dharararagti moog tahay cashaqan wax dheereen yaga roob lamuudi lanteedinuu yahay jacaylkii dhawaan gala dhaxalagama gaare horta idabkaaya inaan dhudhumiya jacaylkii dhawaan gala xalagama gaare horta idabkaaya inaan dhudhumiya
imika dhudhumiyo miyaa
walba igama dheerayn adhabta miyaa miyaa ku saaran dhibtan kula nacaya dhibtan kula nacaya
imika dhudhumiyo miyaan soo dhawaada
awalba igama dheerayn
adhabta miyaa miyaan ku saaran dhibtan kula nacaya dhibtan kula nacaya
hadabadhala sidii abarkaaga igu qaadangad waan ka fududa hadabadhalaan sidii abarkaaga igu qaadangad waan ka fududa dhugmadiisu ruuxay ee u dhantahay ayuunbu ayaa xisho odku adhugmadiisu ruuxay ee u dhantahay ayuunbu يا حشقاتك يا أما أكتا هاي دقايو لما انت أنك أوغا لما ياشا سوق يدا لأني نار مرو أما أكتا هاي دقايو mataanka awga adabayaasha suuqyada aan inaan maro haddii aad dibitoon tahay amba kuguma dhaafe hawla dankayga waxaaga ilaa qabo haddii aad dibitaan tahay amba kuguma dhaafe hawla dankayga waxaaga ilaa qabo
cusub dheel qoyaaniyo dhex qotoma cadeediyo igu baxlamuudi cusub dheel qoyaaniyo dhex qotoma cadeediyo igu baxlamuudi moogtahay dhaqsiiyo ade lacage dhalaaya asiuma dhiciye abaanka dhuranla moogtahay dhaqsiiyo ade lacage dhalaaya asiuma dhiciye abaanka dhuranla jacaylkii dhowaan gala dhaxalagama gaare horta indhakaya inaan gudhumiya ilgeeda waan galaa dhaxalagama gaare horta indhabkaaya inaan dhudhumiya
imika dhudhumiyo miyaan soo dhawaada
awalba igama dheerayn
adhabta miyaa miyaan ku saara
dhibtan kula nacaya dhibtan kula nacaya imika dhudhumiyo miyaan soo dhawaada
awalba igama dheerayn
adhabta miyaa miyaan ku saara
dhibtan kula nacaya dhibtan kula nacaya
bal haddaba dhala sidii amarkaaga igu qaad degad waan ka fududay Bal haddaba dhala sidii amarkaaga igu qaad waxaa dhambal uu noogu yimid injineer borow kamas faarax barre salmo maxamed cabdulaahi falastiin khaliif yuusuf dhuux axmed xuseen qiyaas maxamed cabdiweli faarax barre iyo cabdicasiis maxamuud cabbaas waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay tahaniyad halkan uga diraan sheekh cabdifataax xasan iyo sacdiyo bulbul oo aroskoodu uu ka qabsoomay dhadhaab dhagaxle gaar ahaan xaafadda f for waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggiinna waxaan leenahay arooskiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashiga barwaaqo hambalyadani waxaa dirayay injineer khaalid xaaji muuse dagaal xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed xaaji muuse dagaal xaaskiisa iyo caruurtiisa cali xaaji muuse dagaal xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdishakuur xaaji xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkaani hawada uga marinayaan abaadii odawaa boqore iyo ladan xuseen ibraahim oo meherkooda uu ka dhacay degmada wajacle waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin
Yeah.
waxaa dhambaalkana uu naga soo gaaray nuur sheekh xasan carte aabe sheekh cabdisheekh cali iyo hooyo xabiibo xaaji xasan maadey adeer cabdulaahi sheekh cali iyo adeer saciid sheekh cali maxamed khayr sheekh cabdi iyo nuur sheekh cabdi iyo cabdirasaaq sheekh cabdi deerow sheekh cabdi guuleed sheekh cabdi cabdifataax sheekh cabdi nuurto sheekh cabdi jamiilo sheekh cabdi firdowso sheekh cabdi nasro sheekh cabdi aamine sheekh cabdi eedo shariifo sheekh cali eedo faadmo sheekh cali iyo eedo suuban sheekh cali habaryar abbaay xaaji xasan maadey iyo carruurteeda waxaana ay kala joogaan dadkaasi sacuudi arabiya ethoobiya beledweyne baydhabo iyo deegaanka iidaale ee gobolka baay waxayna taaniyad si wadajiro u gaarsiinayaan axmed sheekh cabdi iyo maryama macalin ibraahim oo ku aqalgalay magaalada muqdisho maryama macalin ibraahim iyo axmed sheekh cabdi aqalgalkiina kala kulma bashubshi iyo barwaaqo eebanahaydan kala siiyo owlaad kheyr qabta dhambaalkani waxaa diraya ambiye ibraahim aadan iyo cabdi cali maxamuud eedo faadumo sheekh iyo caashaluul barwaaqo cabdulqaadir raxme maxamed ubax nuur ibraahim isaaq jecelow iyo liibaan aadan xasan aadan isaaq xasan iyo ibraahim shaashiyow iyo cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtaani oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan canab cabdisalaam iyo saygeeda xasan cabdi cali oo uu wiil ugu dhashay magaalada wajaar wiilkaasi waxaa loo bixiyey suhayb waxaan leenahay allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu dambaysa ee aan barnaamijkeenna kusoo xiri doonna galabta waa gabar yahay iyo fanaanka allah u naxariistee axmed naaji sacd iyada ayaan ugu dambaysay barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ay wadajir idinkugu soo jeedinayeen anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray iyo nuur xasan nuur nuur buqaare intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
gabaryahay guhadiyo adoonka jaarago guri barwaaqa joogaad hooska guux bilowde adaa gambinaayo garab maray wanaage adaa gambinaayo garab maray wanaage maxaan kuu galaa ama kuu gudaa xaaja kugu gadootee maxaan kuu galaa ama kuu gudaa xaaja kugu gadootee iska dhaafo gebiga iiska tuure galad waa la gartaa iyo gugaadaae adaage iska dhaafo gebiga iiska tuure wixii ku gabaday iyo nafsibaa ku gaade wixii ku gabaday iyo nafsibaa ku gaade maxaan ku galaa ama ku gudaa xaaja ku gadoote maxaan ku galaa ama ku gudaa xaaja kugu gadoote adigu garaadka guulka fogeeyo ileen meel gawaaniyo geed ku xidhay naftaade haddaan talaada goosto ku garaabi maaye haddaan la talaada goosto ku garaabi maaye maxaan ku galaa ama ku gudaa xaaja ku gadootee maxaan ku galaa